barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin saddex iyo labaatanka bisha oktoobar sanadkana waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan wadajir idinkaga soo jeedinaya jaamac buuli jaamac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa doorka ay dhallinyarada magaalada muqdisho ka qaateen gurmadkii dadka ku waxyeeloobay qaraxii muqdisho ka dhacay toddobaadkii hore
cadad ahaan dhallinyarada maarad ka qayb gashay gurmud qaran saddex boqol way ka badan yihiin laakiin tiimamka maarad isku kala qaybinay waa tiimka macluumaadka information support teamka iyo tiimka logisticada oo maarata u qaabilsan xagga cunnada iyo biyaha iyo medical supplies inay maarata ay geeyaan isbitaalada maara maxaa lahay dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay maarata u kala kala aaday waxaa kaloo aad maqli doontaan bulshada magaalada laascaanood oo ka hadlay ganacsi cusub oo magaaladaasi ay ka hirgeliyaan dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha
kaalintii heesaha ayaan iyaduna ka marnayn barnaamijkeenna maanta waxaad ku maqli doontaan heesaha aad dhegaysan doontaanna ka mid ah
sidoo kale xubintii ciyaarahana waan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka reg tillerson ayaa axaddii ku dadaalayay inuu kor u qaado xiriirka waddamada sacuudiga iyo ciraaq u dhexeeya si uu uga hortago dhiiranaanta ciidamada xoogga dalka iiraan ee gobolka sida ay sheegeen boqor salmanka sacuudiga iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka waxa uu shalay ka qayb galay shir golaha xiriirka ciraaq iyo sacuudiga oo ka dhacay riyaad dalka sacuudiga rick tillerson ayaa sheegay in xuduudda ay isu fureen labadan dal agoostadiina dhaaftay iyo duulimaadyada diyaaradaha rakaabka ee baqhdaad iyo riyaad ay door weyn ka ciyaareen isu soo dhowaanshahooda wasiirka gaashaandhigga ee dalkaasi philibiin delfin lorenzan ayaa waxa uu sheegay maanta oo isniin ah in dagaalkii muddo shan sano ah ay kula jireen muntiriinta magaalada marawi ee ku taala koonfurta philibiin uu dhammaaday lorenza ayaa waxa uu sheegay in mintiriintii ugu dambeysay lagu dilay dagaalka kadib markii ciidamada ay qabsadeen dhismo iyada oo in ka badan afartana laga helay meydkooda gudaha dhismahaasi sheegashadan ayaa waxay imaanaysaa kadib markii ciidamada ay dileen laba hogaamiye oo kooxdaasi ah madaxweyne rodrigo duterte ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in maraawi laga xoreeyey kooxdaasi argixisada inkastoo saraakiil ka tirsan ciidamadana ay sheegeen in weli qaar ay ku harsan yihiin
duhur wanaagsan dhegeystayaal mar kale kuna soo dhowaada barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa gurmad xoogan ka galay khasaarihii ka dhashay qaraxii xooganaa ee toddobaadkii hore halkaasi ka dhacay iyaga oo iskood isu soo abaabulay islamarkaana ka qayb qaatay raadinta dadkii lala'aa ee ay eheladoodu raadinayeen iyo weliba kaalmeynta kuwii dhaawacmay wariyaha v o eda ee muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa booqatay goobta ay dhallinyaradani ka howlgalayeen islamarkaana warbixintan nooga soo dirtay qaraxii weynaa ee ka dhacay magaalada muqdisho kadib waxaa muqdisho ka bilowday gurmad xoogan oo dhinacyo badan leh marka laga yimaado gurmadka caalamiga ah waxaa jiro dhalinyaro iskood isku abaabulay oo baraha xiriirka bulshada sida twitter-ka iyo facebooka ka sameeyey halkudhig ay ugu magacdareen gurmad laba shan laba kuwaasoo isku xilqaamay inay isku raadiyaan dadka la la-yahay kuwa raadinaya cawil cusmaan cabdixaafid waxa uu ka mid yahay dhallinyarada gurmad qaran bilaabay cadad ahaan dhalinyarada maarata ka qayb gashay gurmud qaran saddex boqol way ka badan yihiin laakiin tiimaamka maarata isku kala qaybinay waa tiimka macluumaadka information support tiimka iyo tiimka logisticada oo maarata u qaabilsan xagga cunnada iyo biyaha iyo medical supplies inay maarata ay geeyaan isbitaalada maarata waxa la dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay maarata u kala kala aaday iyo iyo tiimka caafimaadka ah oo la shaqaynaya tiimka macluumaadka si dadka loo qaadayo loo geenayo isbitaalada ama maaa wadanka laga dhoofinayo ay nambaradooda xaqiiq ay u noqdaan aysan noqonin dad maarata ka faa'iidaysanaya jaaniska maarata soo baxay oo saysan aanan dad khaldan oo aanan maarmaxale oo ku habooneen in wadanka laga saaro aysan maarmaxale samayn marka informationkaas markaa maarmaxale soo kambaali karayno waxaan u gudbinayna wasaaradda iyo maarmaxale dee wadanka maaratay dadka qaadi raba maarata wadanka markaas aroor kasta tiim listiga la diyaariyo maalinta ka horreysay ayaa maarata waxaan u gudbinayna wasaaradda si ay ma dadkaas ay u saaraan diyaarada maarmaxale wadanka looga dhoofo dadka oo dhan ayaan wada isticmaalin baraha bulshada balse kooxdan dhallinyarada ayaa adeegsanayay telefishinada iyo idaacadaha gudaha halka xarun gaar ah oo dadka lagu diiwaangeliyo ay ka sameeyeen magaalada muqdisho halkaasi oo dadka eheladooda baadigoobaya ay buux dhaafiyeen waxaana dhallinyarada howsha waday ay qofkii yimaadaba ay ka qorayeen macluumaad ku saabsan cidda ka maqan
axmed maxamuud haywaatannikaana katixraacaysaanudhamaxamed cumar santar animaka nuur axmedaa la yidhaa toddobaatan iyo laba sanaan jiraa gabartayda iga maqan leyla abuukar maxamed awadii sibtiyay dharka iyo dhaqday subixiina mahaasay ka ambar baxday dakhtara aad ahaytin waa jirin waa kuwaay saddex arruuray leedahay laba isku odaya iyo hal gooniya oo agoonaya lafaheedana ma helin nolosheedana ma helin dhallinyarada gurmad qaran ee isku taagay sidii kaalin ay ku qaadan lahaayeen xaaladda adag ayuu cawil cusmaan v o a u sheegay inay jireen dad ishelay ilaa hadda ilaa hadda dadka aan helnay waxay ka kooban yihin maarata waa siddeed qof ayaa ilaa hadda aan helnay dadkaasna waa mad dad soo wacay waaye ama maarad waxaa laa dad oo inform maarad waxaa online-ka noogu soo gudbiyay foomamkooda ilaa hadda siddeed qof ayaan isku helnay magaca gurmad qaran oo markiisii hore ka dhashay fikir ka yimid dhallinyarada kadib musiibadii dhacday ayaa saameyn ballaaran yeeshay waana tan dhalisay in dadka oo dhan ay si isku mid ah ugu wada istaagaan sidii dadka loogu gargaari lahaa cabdiraxmaan cusmaan maxamed oo ka shaqeeya bangiga dahabshiil wuxuu ka mid yahay dhallinyarada aan kula kulmay goobta arrin mataqaanaa qof walba oo soomaaliya mataqaanaa wax gaarsiisa ayay ahayd qofkii mataqaanaa dhintay waa la gartay kii mataqaanaa aabihiis ama hooyadiis dhintay waa la gartay laakiin dadka soomaalida o dhan asxaabooda ah haddii mataqaanaa hooyada aabbaha aynan ku dhimanin waxaa ku dhintay saaxiibka waxaa ku dhintay mataqaanaa saaxiibka saaxiibkiis aa ku dhintay runtii waxay noqotay mataqaanaa musiibo aan ummadoo dhan mataqaanaa aana loo kala harin ayay noqotay annaga doorkeena ka dahabshiil ahaan wuxuu yahay annaga aan ka shaqaynaynay inaa mataqaanaa ka dahabshiil ahaan inaa mataqaanaa adduunka meel walbo mataqaanaa dahabshiil ay ku taal dadkii lacagay ay soo dhigtaan aan u sheegno guddiga qaranka oo mataqaanaa ka shaqaynaya arrintan loo xil saaray oo dowladda ay u xil saartay inaan u sheegno mataqaanaa lacagihii iyo waxyaabihii mataqaanaa dahabshiil ahaan noogu soo dhacay aan u sheegno rasiidada u keenno wixii lacag u yaallana bangiga aan la socodsiino arrintaas ayaan ka shaqaynayna ka dahabshiil ahaan dhibaatadii ka dhacday muqdisho ayaa xanuun badan ku reebtay bulshada warbaahinta ayaa kaalin muuqata ka ciyaartay howlaha loogu gurmanayo iyo kuwa lagu baadigoobayo dadka ay waxyeelada kasoo gaartay weerarkii ka dhacay isgoyska soobe cabdinaasir maxamed oo ka shaqeeya universal t v ayaa sharaxaya doorka warbaahinta ee guud ahaan dhibaatadii dhacday taariikhda waa midii iigu cuslayd musiibo noocaana ee aan warbixin ka sameeya ama aan tabiyo marka waa musiibo guud oo dadka soomaaliyeed saamaysay sida ay guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada kaalin uga geysanayaan ayay dhallinyarada saxaafadda ka shaqaysaan kaalin muuqata uga qaadanayaan inay bulshaduna u gargaaraan xogtana u tabiyaan waxaan ka mid ahaa wariyaaltaga meeshii qaraxa uu ka dhacay runtii dadkii qaar ee dhaawacyada ahaa meeshii yaallay qaarkood gacmahooda ku qaadaya ambalaasa saaray ilaa isbitaallada tagay waxaan arkay wariyaal dhallinyaraah oo iscelqaamay oo dhiig u shubay hadda waxaan ku xaqiijin karaa inay socoto in wariyaalshu ay gurmad taakulaha oo dhaqaalo isku darayaan ay samaynayaan oo rabaan inay ku tabarucaan dadkii eheladii dadkii ay saamayn
shaqada gurmad ee ka socotay xarunta gurmad oo ay wadeen dhallinyarada waxaa barbar socday barnaamijyo wacyigelin ah abwaan cabdiraxmaan ciise hiraabey waxa uu ka mid ahaa suugaanyahanka aan goobta kula kulmay ee abaabulka waday gurmadkii qarankow ilaahay haydin gardaadso garabnahaydu ku siiyo waajibaadkaaad gudateen gurigiinnu ma liico garaadkiinnu ma guuro cadowgiinnu ha gaabto gibilkiinnu ha waaro geedkiinnu ha beermo gaadiidkiinnu ha goosho gemaskiinnu ha taagmo annaguna idingacloonnay idingaadhsiinnay ammaan geesiyaashii qarankeenow weligiin gutanaada qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada muqdisho ayaa weli waxaa muuqata saameynta iyo murugada qaraxan uu ku reebay qoysas badan oo ku nool magaalada muqdisho saynab abuukar barnaamijka dhalinyarada v o a muqdisho
wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada laascaanood waxaa dhowaan fikir ganacsi oo cusub ka hirgeliyey dhallinyaro ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala halkaasi kaasi oo bulshada ay ugu fidinayaan adeeg aan hore uga jiri jirin halkaasi wariyaheena v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa la kulma qaar ka mida dhallinyaradaasi iyo qaybaha bulshada warbixintan ayuuna ku eegaya arrintaas dhallinyarada magaalada laascanood ayaa bilaabay inay shaqooyin halabuurtaan kuwaas oo jaamacadaha ka baxay saddex hablood oo ka mid a hablaha dhameeyey jaamacadda nugaal ayaa soo bandhigay fikrad ay halabuureen taasoo bulshada magaalada laascanood ay kala qaybgaleen waxaana ay sheegeen hablaha dhallinyarada inay goob kasta oo ku taalla magaalada laascanood ay geyn doonaan adeegya dhanka cunooyinka oo ay baabuur ku qaadayaan jaamac yaasiin ayaa si weyn uga hadlay inay habluhu u baahan yihiin in la garab istaago oo sheegeen inay soo kordhiyaan shaqo ka duwan tii hore dhallinyarada hablaha ah ee barnaamijkan fuliyey marka koowaad waa u hambalyaynaya marka labaadna waxaan ku boorinayaa inay isku dayaan inay ka shaqo duwanaadaan ee qaabka loo shaqeeyo dad badan oo fiican waa jiraan laakiin meelaha ugu badan ee aynu ka bulsho ahaan tabanna waxaa ka mid ah adeegyada shaqo oo dadku qaabkay u shaqay isagoo shaqaynaya qofku wax kaa iibinaya soo shaqo tegay laakiin haddana waxaa dhici karta qaabku dadka u qaabilayo qaabku u sabir iyo dulqaad u leeyahay jaamac ayaa sidoo kale ka hadlay habdhaqanka wanaagsan ee looga baahan yahay qofka ganacsanaya iyo waxyaabaha salka uwa dhaqanka wanaagsane sharcigeena faray wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan buu nebigu yidhi dadka dhaqan wanaagsan kula dhaqan markaa dadka inaa u naxariisato hadal dabacsan kula dhaqanto u sabirto u dulqaadato waxaasoo dhan dhaqanka wanaagsan bay soo gelayaan waa wax sharcigaanu ina faray waa waxaa ka faa'idaysana sidnoo meel adeeg fiican haddaad noqotid dee suuq fiican baa helaysaa marka dhaqankii rasuulka iyo hadyigii wanaagsanaayo waa qaadanaysaayo miski cabdiraxmaan cumar oo ka mid ah hablaha la abuuray barnaamijkan shaqada ee dhanka cuntada ah ee lagu geynayo dadka goobaha kala duwan ee dhallinyaraduna ay sida weyn uga soo qaybgaleen fikraddaasi ayaa ka warbixisay fikraddaasana la qurux badnaatay oo ah fikradda uu shaqaynayo waxaa dhalifariga markaan ereygaa sharaxa waxa weeye cuntada inta la kariyo in la geynayo goobo badan saaka iyo goobaha ka horeeya waxaanu samaynay research aad u fara badan maaha janisaan iskaga boodnay goobo badan baan dhaydhayno u tagnay waxaan aragnay goobaha wax ka cunayaan in aada fog tahay waxay qaadanayaan inuu aada ugu yaryahay taasaa keentay inaanu furno adeegan oo aad iyo aad u rajeynay inuu ka duwanaan doono siday u shaqayn jireen goobihii hore ee hadday tahay xagga dabeecadda xaggay tahay customer caereka cabdiqani awdaahir ayaa sheegay in gabdhahani shaqada ay soo kordhiyeen ay tahay inay ku daraan mid cilmi baadhis dhanka shaqooyinka iyo in ganacsigoodu uu noqdo mid sii jira dadka aqoonta ulan ay la kaashadaan wax kasta oo la bilaabay caqabaday leeyihin sida laga hadlay cilmi baadhisa inay caqabadaha uu yeelan karo iyo sida ay uga gudbi karaan iyo sida uu barnaamijka laftigiisu haddaan cilmi baadhis dhinac socon ma guulaysto dad aqoon u leh xitaa haddii ay helaan oo uga sii xirfad badan iyaga inay ama la tashadaan oo talo ka helaan oo ay wakhti geliyaan amba ay qaataan baan runtii kula talin lahaa na waan u soo jeedin lahaa gabdhaha cabdiqan ayaa ka hadlay ilaalinta dhaqanka iyo horumarinta iyo inay door fiican ka qaataan tusaalena u noqdaan haweenka laguna daydo sidii loo horumarin lahaa dhaqankeenna bulsho kasta sida la ogyahay dhaqan bay leedahay inagu dad soomaaliyeed baynu nahay dadka soomaaliyeedna dhaqan bay lahaayeen waynu ognahay waxaanu ka soo uskannay reer guuraa wax allaale wixii dhaqanaynu lahayn waynu ka wada tagnay dhaqan dee cid kalena ma qaadan karayno marka waxaynu istaagnay meel dhexe oo aan qofku waxba ahayn waxaa suuragala xitaa hadda dee meelaha qaarka haddaan dowlad iyo manaahij iyo wax ka daba tagaa afkeenna xitaa inuu lumo in badanoo ka mid aba khatar ugu jira shaqola'aanta ayaa waxay tahay mid dhallinyarada ku khasbaysa inay noqdaan kuwo soo kordhiya fikrada ganacsi si looga taageero bulshada magaalada laascanoodna ay si weyn u soo dhoweeyaan markastana lagu dhiirigeliya in laga baxo dhibaatooyinka dhallinyaradu ay ka hadlaan oo ay ugu badan tahay xilliga ay jaamacadaha dhammeeyaan inay ku adagta inay shaqooyin helaan cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood
waa hagaag jaamac dhinacii heesaha iyo muusiga ayaan jillacaynaa maxaa dhegeystayaasheen aad usoo qabanaysaa duhur wanaagsan ibraahim oo waxaan dhegeystayaasheen u hayaa heesta lantaale ah waa codadka macaan ee fartuun cumar iyo guuleed axmed waa heestii samir
fartuun cumar heystal kudhigeedu waxaa samir ayaan intaas kaga gudbaynaa haatana xaggii ciyaaraha waa kan jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalada ayaa la ciyaaray maalintii shalay iyo maalintii ka horraysay dhinacyo dalka talyaaniga haddii aynu ku hormarno kulamo xiise badan ayaa dhacay sabtidii naadiga zambadoria waxay shan gool iyo waxba ku xaaqday naadiga croton ha yeeshee labada naadi oo koowaad iyo labaad horyaalka hadda ku kala jira islamar ahaantaasina ku hardamaya horyaalka sannadkan s s c napoli iyo inter milan ayaa kulan xiise badan yeeshay kuna ciyaaray gegada san bawlo labada kooxood midba midka kale ayaa doonaya in kooxba kooxda kale oo dhinaca dhulka uu dhigo si markaasi ay hore ugu sii socdaan kana faa'iidaystaan kulankan ayaanan u suura galin waxaana labada kooxood oo soo bandhigay ciyaaro wanaagsan ay ku dhammaatay ciyaartooda eber iyo eber ha yeeshee bareejadaasi labada kooxood ay galeen waxaa ka faa'iidaysteen naadiga yuventus oo saddexaad ahayd oo ka adkaatay naadiga yudanes kuna xaqday lix gool iyo laba lazio waxay saddex gool waxba kaga adkaatee naadiga calyary ac milan oo beryaan xaaladeedu aysan wanaagsanayn ayaa bareejo eber iyo eber la gashay naadiga genoa kieva verona ayaa saddex gool iyo laba waxay kaga adkaatay naadiga hellas verona atlana waxay gool waxba dirtay naadiga bolonya fiorentina oo u martisayna naadiga bonavento waxay kaga adkaatay saddex gool iyo waxba saswala waxay gool waxba dirtay naadiga sbal laba kun saddex iyo toban rome ayaa guul gaartay kadib markii ay u martisay naadiga torino waxayna kaga adkaatay gool iyo waxba horyaalka naadiga s s c napoli ayaa hogaaminaysa oo sagaal kulan oo ciyaartay iskale shan iyo labaatan dhibcood inter ayaa kulamo intaa la mid ah ciyaartay iskale saddex iyo labaatan dhibcood yuventusna laba iyo labaatan dhibcood ayay leedahay lazio waxay leedahay laba iyo labaatan dhibcood sidoo kale dhinacayo dalka ingiriiska kulamo xiise badan ayaa sidoo kale toddobaadkan dhacay naadiga chelsea waxa ay afar gool iyo laba kaga adkaatay naadiga watford manchester united ayaa guuldaro kala kulantay naadiga harrisfield town kadib markii laba gool iyo gool looga adkaaday oo ay naadigaasi martu ahayd manchester city ayaa ka faa'iidaysatay guuldaradaasi manchester united soo gaartay horyaalka markii ugu horreysay waxaana ay naadiga manchester city saddex gool waxba kaga adkaatee naadiga banley newcastle ayaa gool waxba dirtay crystal palace stark city oo ay martigelisay naadiga f c banmouthna waxaa looga wadronaaday laba gooli gool swan city iyo leicester city oo ciyaareyna laba gooli gool naadiga leicester city ayaa ku wadronaatay southampton waxay gool waxba dirtay naadiga west bromwich albion ha yeeshee kulamo kale oo xiiso badan ayaa dhacay shalay everton ayaa la ciyaartay naadiga kubadda cagta arsenal waxaana ciyaartaasi layska dheliyey toddoba gool oo naadiga kubadda cagta arsenal ay shan ka mid a dhalisay halka everton laba gool ay dhilay cireen weyn ruunaya daqiiqadii labaiy tobanaad ku furay ciyaarta goolna ka dhilay naadiga arsenal ha yeeshee arsenal oo aan isdhigelin ayaa waxa ay u berberiyey ciyaaryahan nancho monreal daqiiqadii afartanaad waxaase laba gool iyo gool ka dhigay ciyaaryahan masud ozil daqiiqadii konton iyo saddexaad iyadoo ciyaaryahan idriisa gana calaamada guduudka loo tagay markii laisku soo laabtay waxaase goolasha kale ee naadiga kubadda cagta arsenal u dheliyey ciyaaryahanada alex sanches aaron ramsey iyo alexander lagazeta balse liverpool ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay naadiga kubadda cagta tottenham hosber oo gegada wembly kula dheeshay waxaana naadiga liverpool looga wadronaaday afar gooli gool naadiga liverpool afarta gool waxaa ka kala dhaliyey laba uu ka dhaliyay ciyaaryahan henry kane winson iyo del ali goolka madiga naadiga kubadda cagta ee liverpool ee la timid waxaa u dhaliyay ciyaaryahan moxamed saalax sidaa daraaddeed horyaalka naadiga manchester city ayaa hogaaminaysa oo iska leh shan labaatan dhibcood sagaal kulan oo ciyaartay unitedna labaatan dhibc ayaa leeda tottenham ayaa dhibco intaa la mid iska leh chelsea iyo arsenal min lix iyo toban dhibcood ayaa iska leeyihin dhinacayo dalkaasi spain haddii aynu aadnana naadiga kubadda cagta barcelona ayaa guul gaartay kadib markii ay gegadeeda ku martigelisay naadiga malaqa kagana adkaatay laba gool iyo waxba ciidanada gerard delafeo iyo adres iniesta ayaa labada gool naadiga barcelona u dhaliyey valencia ayaa afar gooli waxba ku dardartay naadiga sevilla waxaana valencia sida muuqata sanadkan ay la soo gashay dardar xoogan horyaalka dalka spain sevillana xaaladdu kuma wanaagsana sanadkan real batis waxaa laba gool iyo waxba ay kaga adkaatay naadiga alaves valerial ayaa afar gool waxba dirtay naadiga las balmas celtavigo iyo atletico madrid oo wadadheelina gool waxba naadiga atletico madrid ayaa ku wadronaatay goolka keliga naadiga atletico madrid ay ku badisay waxa u dhaliya ciiran kevin gamiero leganis iyo atletico bilbaona gool waxba naadiga leganis ayuu ka wadronaatay real madrid oo gegadeeda ku martigelisay eberna waxay kaga adkaatay saddex gool waxba saddexdaasi gool oo mid ka mid a iska dhaliyeen kooxda eber ayaa labada kale waxa u ka dhaliya ciiryahanada marco esensio iyo marcelo naadiga barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa iska leh shan labaatan dhibcood valencia kow iyo labaatan dhibcood iska leeda real madridna labaatan dhibcood atletico madrid sagaal iyo toban dhibcood iska leeda dhegeystayaal dhinacayo dalkaasi faransiiska naadiga b s g ayaa taaka loo dhigay kadib markii ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta ee ciyaar xiisa badan labada kooxood ay wada dheeleen ayaa waxaa daqiiqadii lix tobanaad naadiga maqse u suurgashay in uu ciyaaryahan luis gustavo goolka koowaad u dhaliyo waxaase berbereeyey ciyaaryahan naimer daqiiqadii saddex soddonaad mar kale valorin thufen ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad naadiga maqse gool u dhaliyey kana dhigay ciyaarta laba gooli gool naimer ayaa calaamada rosal looga taagay daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad kadib markii khalad uu sameeyey laba jaalana uu qaatay taasoo ka dhigtay in rosa la siiyo garoonkana laga saaro ha yeeshee daqiiqadii sagaashanaad ayaa ciyaaryahan edison cavani naadiga kubadda cagta b s g ka badbaadiyey guuldaro inay la kulan niis waxay la dheesheen naadiga strasburg laba gool iyo gool ayaa lagu awoodroonaaday waxaa sidoo kale horyaalka hogaaminaya naadiga kubadda cagta ee b s g oo lix labaatan dhibcood iskale toban kulan oo ciyaartay monaco waxay leedahay laba labaatan dhibcood kulmintaa la mid ah ayay dheeshay nantes waxay leedahay labaatan dhibcood lyon waxay leedahay sagaal toban dhibcood maqsen waxay leedahay siddeed toban dhibcood dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan oo inoo soo diyaariyay islamarkaana la socodsiinayay barnaamijkii ciyaaraha ee idaacadda dhallinyarada v o a dhegeystayaal haatanna aan jaleecna mar kale qaybtii fanka waa fanaankii codka macaana maxamed xasan xuseen lafoole iyo heestii xamdi
maxamed xasan xuseen lafoole ayaa ku luqeynayay heestaasi xamdi halkaaad ka dhegeysanayseena waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaanaysa washington barnaamijka duhurnimo iyadaa ayaanu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii waxaa wada dil idinkugu soo jeedinayay jaamac buulo jaamac ayaanugua ibraahim xasan daanduray waxaan intaan mar kale wada ku soo noqon doona idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo